magaalada Garowe iyo waliba Towbarland Xirey koox ka shaqeyn doonta xogta guryaha iyo goobaha shil duwan ee ganacsiga Srilanka dara nidaamka dakhliga dowladda hoose agaasimaha waaxda dakhliga dowladda hoose ee degmada Garowe Axmed Xasan Aw Muuse iyo ku warbi tababarkan iyo qaadeen oo kooxdan ka shaqeyn doonaan qalabkay ku shaqayn lahaayeen iyo tababarkoodiiba shalay buu soo xirmay awalna dad maaragtay waxbartay bay ahaayeen aqoonsiyaashoodina way wataan oo qoortay ugu xidhan yihiin waxay soo diiwaangelinayaan guryaha cusub waxay ka saarayaan sistamka meheradihii ama ganacsiyadii xirmay waxay soo gelinayaan sistamka meheradaha cusub oo gadaal ka furmay waxay soo diiwaangelin doonaan oo kale beeraha iyo guryaha meelaha fogfog laga dhisay intaba aada iyo aad baan ugu mahad celinayaa injineer cilmi oo barnaamijkan qeyb weyn ka ahaa shaqada tan usaga tiam leader ka noqon doona waxaan la daadihin doonaa siciid faroole madaxa shatiyada iyo guryaha inaan shaqadaasaa isula ogaano baan rabnaa adiguna xogayaa saaka noo furtid dhiniishii xogayaha dowladda hoose degmada garowe maxamuud cali gurey oo tababarkan hanhiri ka hodan yanaanka baaqi bulshada in la shaqeeya kooxda siyo shaqadii suhufanka qobsadaana wixii ganacsiga oo ka baxay sistamka loogu jiray oo ka baxay si aan dhibal u dhicin in laga saaro wixii cusbaa oo magaalada laga furayna la soo geliyo guryaha laftigooda wixii aan sistamka ku jirin in la geliyo ayay ahayd wixii loo tababarayey dadka reer puntland gaar ahaan caasimadda nasiibka u yeeshay inay ku noolaan ku wargelinaynaa markaa dhallinyaradaahii oo shaqadaasi ay qabatay dowladda hoosaa u didhay waa shaqo dadka iyo dalka loo qabanayo insha allah billah alkariim waa shaqo la doonayo in lagu fududeeyo dadkii guryaha dadkooda tegi jiray oo ku garaaci jiray oo kaan cashuuraadka odhan jiray la rabo in lagaga baaqsado oo qofka biilkiisa loo geeyo sistamka gurigiisa waxaa lagu leeyahay uu la socdo insha allah marka shaqadaas waxaan bulshada ka codsanaynaa inay dhallinyaradaas sidaas ay ogaadeen tiimamkaa shaqaynaya goobaha ganacsiga diiwaangelintooda beeraha laftigooda diiwaangelintooda oo aan awal horay diiwaanka ugu jirin guryaha cusub hadda yimi raggaa waxaan ka waxaan rabnaa bulshadu inay soo dhaweyso oo la shaqayso tiimka waxaan ayagana ka rabnaa dadka ay u shaqaynayaan inay bulshadoodii ay ka yimaadeen ay yihiin inay ogaadaaniin inay barnaamijka ka dhaadhiciyaaniin shaqada loo diray iyo shaqada ay hayaan dabeedna saa shaqada ugu fuliyaan insha allah bilaal kariim